waxaa muuqata sidaa waxu dhacdhacayaan inaad moodo in duulaan lagu soo yahay puntland meelo badan marka inaanu anana taxadar badan samayno iskana kaashano inaan iska iskana kaashano nabadgelyadeena nabadgelyaaan horumar ma jirayo marka puntland meela joogtaba waxaan kula dardaarmayaa in nabadgelyada la adkeeyo shaqooyinka hadda kasoo cusboonaaday mudug waxaan ku talinayaa aan ugu baaqayaa bulshada meeshaa ku nool labada dhinacba in nabadgelyada laga shaqeeyo in daris wanaagga iyo walaaltinimada iyo bil ramadaan baa lagu jiraay la cibaadaysto oo shiddada la daayo ayaan ugu baaqaya nabadgelyo iyo walaaltinimo ayaan ugu baaqaynaa shaqaadi ka dhacday boosaaso intii dhibanta allah naxariisto gacanka xaqdaran baa dishay waa shahiidiin weeye taas waxay marka nagu siiyey annaga waan waa u taxsiideynayaa ilaahayna waa u baryaynaa inuu jannadii ka waraabiyo intii dhibatay waxayna taasu nagu sii boorinaysaa waxaa weeye dee cadowgu raba inuu ku dilo wax kale uu leeyahay ma jirta in la iska celiya wey marka inaanu u guntano cadowgaasina dalkaya ka difaacano iskana celino waan ka guulaysanaynaa sidaan horeba u guulaysan jirnay